أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عمر الشافعي رحمه الله تعالى وأما الغسل فيجب على الرجل والمرأة إذا خرج لأحدهما مني في يقظة أو نوم ولو قدره وأما الغسل قبيسكي فيجب هو قبيسك واجبة على الرجل منك والمرأة هوينيد أيك واجبة فيجب هو قبيسك على الرجل منك والمرأة هوينيد أيك واجبة idaa wakhtigiiu qubayskaasi waajibaa kharaja uu soo baxo liaxadihimaa min axadihimaa laamtaas waa bimacnaa min liaxadihimaa min axadihimaa ninka iyo naagta midkood maniyun maniyu hadday ka soo baxdo fii yaqadatin soo jeed uu uga soo baxdo oo iyagoo soo jeeda aw nawmin ama hurdo ay uga soo baxdo walow qadratan walow kaana alkhaariju midka soo baxaya qadratan hal dhibacba hal dhibac oo maniya haba noqdo hadduu doono waxaanu soo qaadannay wasaqaadka iyo waajibaadkiisii halkan sheekha raximahu llahu tacaala wuxuu uga hadli doonaa qubayska iyo waxyaalaha waajibiya iyo habka loo qubaysto wuxuu ku yidhi sheekhu raximahu llahu tacaala qubaysku wuxuu ku waajibaa ninka iyo haweeneyda labadaba labadaba qubaysku wuu ku waajibaa goorma asbaabtii wuxuu ku caddaynaa sababaha keena qubaysku inuu ninka iyo haweeneyda uu ku waajibo idaa kharaja hadduu soo baxo ayaa qubaysku waajibaa liaxadihimaa min axadihimaa labadooda ninka iyo haweeneyda maniyun mani haddii ka soo baxdo marba haddii maniyu ay soo baxdo waxaa waajib noqonaya ninkaa iyo naagtaasi inay qubaystaan maniba hadday bannaanka timaado oo manidaasu ay soo baxdo fii yaqadatin soo jeed ay ku soo baxdo manidaasi aw noomin ama hurdo ay ku soo baxdo yacni waxaan farqi kale lahayn qofka manida markay ka soo baxayso hadduu soo jeedo iyo hadduu hurdayo oo isagoo hurdayo intuu riyoodo riyadii dhexdeedii maniyo ay uga soo baxdo waa isla mid soo jeed iyo hurdo isla midhu marba haddii maniyu timaado qubays ayaa waajibayo weliba shayga soo baxay manidu inay badato oo wax badan ay noqoto shardi ma aha waa ka sheekhu ku yidhi walow qadra walow kaana alkhaariju midka soo baxay qadratan hal dhibacba ha noqdo hadduu doonayo waxa soo baxay xataa hadday hal dhibac yihiin waa waajib qubaysku oo manidaas inay mani badan ay soo baxdo shardi ma aha walidaalika sharxa wuxuu ku leeyahay walow bilowni dam manidaasi xataa midabkeedu dhiigba ha noqdo midab dhiigaba ha yeelato hadday doonto marba hadday maniba ay tahay oo magacii mani ay wadato qubaysku waa waajib wa idaa waktigiina qubaysku wuu waajibaa wa idaadaas waxaan ku cadfaynaa idaa kharaja idaa kharaja ilaa xadima halkaasay la xiriirta ay ku cadfan tahay wa idaa waktigiina qubaysku wuu waajibaa uulijat alxashafatu cawradii ninka ragga ah cawradiisa haddii la geliyo xashafada waxaa la yidhaha waa muqadamu dakar cawrada ninka meesha ugu horrayso la gudo oo gudniinka uu ku dhaco halkaas meesha ugu horrayso oo cawrada ninka halkaasa waxaa la yidhaha xashafa wa idaa wakhtigiina qubaysku wuu waajibaa uulijat alxashafatu cawradii ninka la geliyo fii duburin daba dhexdeeda la geliyo aw qubulin ama meesha hore la geliyo ninka ragga ah haddii cawradiisa uu qubul dhex geliyo qubulka waa meesha laga kaadiyo ama meesha laga saxaroodo uu geliyo qubaysku waa waajib labadaas meeshuu doono ha geliyo waa waajib qubayska wain lam yakhruj yuusanba soo bixin maniyun mani hadday doonto yuusan soo bixin shardi ma aha in maniyu soo baxdo marba haddii meesha xashafada ah oo dakarka muqadamkiisa meesha cawrada dakarka meesha ugu horraysa intaasu marba haddii ay qubul gasho oo meesha laga kaadiya qubulka loola jeedaa ama dubur ay gasho waa meesha laga saxaroodo qubaysku wuu waajibi xataa meniyaysanba soo bixin hadday doonto walaa waqaca yuusanba dhicin hadduu doono intishaarun ay taxarukun ay taxaruku dakar cawradii ninka dhaqdhaqaaqiisu yuusanba dhicin hadduu doono oo yuusanba nuuxnuuxsanba cawradii ninka xataa iyadoo nuuxnuuxsanayn oo dhaqdhaqaaq aysan lahayn haddii meeshaa la geliyo qofku suu doonaba ha ku geliye waa waajib qubayskii maxaa yeelay nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiiskii bukhaariyo muslim ay warinayeen wuxuu ku yidhi ida altaqa alkhitaanaani wajaba alguslu ida altaqa alkhitaanaan labada gudniin haddii ay istaabtaanay kulmaan waa ninka meesha laga gudo iyo haweeneyda meesha laga gudo halkaa hadday kulmaan faqad wajaba alguslu qubaaskii wuu waajibay marba haddii labadaa gudniin marba hadday kulmaan qubaysku wuu waajibuy rasuulku sala allahu calayhi wasalam walidaalika shardi ma aha in meniyu soo baxdo marba haddii la helay iilaaj gelinba haddii la helay wayejibu waxaa waajibaya wayejibu qubaysku wuxuu kaluu ku waajibaa cala almar'ati haweeneyda idaa wakhtigiiuu haweeneyda qubaysku ku waajibaa inqadaca xayduhaa dhiiggeeda caadada islaanta dhiiggeedii caadadu hadduu go-o aw nifaasuhaa ama dhiig umuleedkeedii uu go-o markaasna qubaysku wuu waajibaa waa xaalad khaas ku ah dumarka xaaladdan dumarka khaas ku ah waxaa weeye haweeneydii dhiigga caadadu hadduu ka go-o ama dhiig umuleedkii uu ka go-o qubaysku waa waajib isla markaa isla saacaddaas uu go-ay inay qubaysato ayaa waajib ku ah marba haddii la helayba inqidaacba haddii la helay oo dhiiggiiba uu istaagay waajib weeye haweeneyda inay qubaysato ow amase waladad ama islaantii ay wax dhasho waxaa kaloo islaamaha khaas ku ah wax dhalitaanka haddii islaantu ay wax dhashana qubaysku waa waajib walow calaqatan walow calaqatan walow waladad haba dhasho calaqatan xinjir ama walow kaana almawluudu shayga la dhalay calaqatan xinjirba ha noqdo xinjirba ha noqdo ow mudqa ama cad hilibaba ha noqdo xinjir ha noqdo ama cad hiliba ha noqdo walow bilaa balal xataa cadkaa hilibka ah ee ka soo baxay haweeneyda oo dhiciska ah yuusan qoyanaan hadduu doono ama qoyaan ha yeesho ama yuusan qoyanaan cad hiliba ha dhasho xinjir maaragtaay ha dhasho noocay doontaba ha dhashee marba haddii ay wax dhasho haweeneyda iyadana qubaysku waa waajib lianna kullan minhumaa mid walba oo xinjirta iyo cadka hilibka ka mida muncaqidun wuxuu ka samaysmay min almeni cunuga naftiisu waa meni menina hadday soo baxdo qubaysku wuu waajibi jiray marka calaqada iyo mudqadu waxay ka samaysmeen meni walaa yakhluu meniduna kama marna can ruduubatin qoyaan wa in khafiyat adiga indhahaaga haba kaa qarsoonaato laakiin mar walbaba meni waa un qoyan tahayu wayajuusu jimaacuhaa haweeneyda in lala kulmo oo ninkeedu uu la kulmo uu jamaaco way bannaan tahay bacda alwilaada bilaa balal hadday dhasho kabacdi haddii wax qoyaana laakiin aysan lahayn wax dhiiguna uusan ka socan oo dhiiggiiba uu istaago qoyaanna uusan jirin liannahaa waa janaaba markaas waxaa yarkaa ee dhasho xinjirtaa janaaba iska noqon wahiya janaabaduna laa tamnacu ma diideyso alwad'a wadiga jimaacii ma diideyso wa ama almasxuubatu bihi bilbalal amaa dhaliddii qoyaanka lala saaxiibiyey oo wax qoyan wata dhiiggii ama maaragta xinjirtii ama cadkii hilibkaa uu qoyan yahay falaa yajuusu wad'uhaa islaanta in loo tago oo la isticmaalo markaa ma bannaana bacdaha bacda alwilaada xataa takhtasil ilaa ay ka qubaysato marba haddii qoyaanba wuxu ay leeyihiin halkaas waxaan uga soo baxnay asbaabu algusli sababaha qubayska waajibiya ayaan soo qaadannay waxaan qaadanaynaa marka habka loo qubaysto qofkii maadaama qubayska uu ku waajibay habkee u qubaysan maxaase ku waajibaya wa furuudu lgusli qubayska waajibaadkiisu itnaani labaw qofku markuu qubaysanayo laba waajib waa inuu ilaaliyo labadan arrimood mid ka mid a hadduu ka tago qubayskiisu ma ansaxayo alawalu kan hore niyatu dahaara dahaaro qaadasho niyeysigeedii wey waa in la niyeysto horta inaad dahaaro qaadanaysid markaad qubaysanaysid lisalaati liajli salaa salaad darteed in loo dahaaro qaadanayo qofku waa inuu niyeysto aw rafci alxadadi ama xadadka koryeelkiisa waa inuu niyeysto xadadkaasoo alakbari weyn xadadka weyn oo ku dhex jira xadadku waxa weeye waa qubayska waajibka ah oo ku sugan weeye isaga oo u diidaya inuu salaad iyo wax la mida uu sameeyo xadadkaa weyn inuu iska dulqaadayo oo uu iska koryeelayo waa inuu niyeysto ama uu niyeysto inuu salaada u dahaaro qaadanayo aw naxwihimaa ama labadaas wixii la mid a labada waxaa la mida maxaa ka mid a ka niyati اlgusli lisalaa inuu salaad u qubaysanayo wa rafci janaaba janaabada inuu iska koryeelayo waa inuu niyeysto wain lam yucayin yuusanba magacaabin sababahaa sababa aljanaaba janaabada sababteeda inuu magacaabo shardi ma aha oo inay janaabadu tahay yacni xayd go-ay ama inay yacni haweenaydu ka qubaysanayso dhiiggii umuleedkoo ka go-ay ama janaabadu inay tahay jimaac ninkii iyo naagtii isu tegey sababta inuu niyeysto shardi ma aha laakiin waxaa laga rabaa uun ashyaadan aanu soo sheegnay qaybo ka mida inuu niyeysto oo salaad inuu u dahaaro qaadanayo ama qubays waajiba inuu qubaysanaayo ama janaabada inuu iska koryeelayo ama inuu u qubaysanayo salaaddii darteed niyadaas hadduu qofku ka tago boqol goor biyaha ha isku shubo hadduu doono qubayskiisii ma ansaxayo maxaa yeelay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi innama alacmaalu binniyaat camalku wuxuu ku ansaxaa niyo camal aan niyo lahayn ma ansaxaayo walidaalika waxaa weeye qofku waa inuu mar walbaba ilaaliyo rugnigaas lagama maarmaanka ah oo inuu qofku niyeysto qubays waajibaba hadduu galo maca awali juz-in qaybta ugu horreysa bilowgeedana uu la niyeysto juskaasoo yaqsiluhu juska uu ka dhaqayo min badanihi jirkiisa uu ka dhaqayo meesha kow aada biyaha isaga bilaabaysid ood biyaha aada dhaqaysid meesha kow jirkaaga aad ka dhaqaysid markii qubayska aada bilaabaysid markaasaad niyada la iman maxaa yeele niyada waa ti dhowr goor aanu soo qaadannay niyadu waxay leedahay wakti waktigeeduna waa awalu lcibaadaat ilaa soomka maahane niyada waxaa weeye waktiga la niyeysanayo waa cibaadada markaad bilaabaysid walidaalika markii qubayska dhaqiddiisa jirka dhaqiddiisa markaad bilaabaysid markaasaad niyada la imaan sida weeseqaadkaba marka weysada aad bilaabaysid oo wejiga dhaqiddiisa aad bilaabaysid markaasay waajib ahayd niyada inaad la timaadid qubayskana marka aada dhaqidda bilaabaysid jirkaaga aada bilaabaysid dhaqiddiisa markaasaad niyada inaad la timaado waajib ah famaa shaygii shaygaasoo ghasalahu shayga uu dhaqay qablahaa qabla niya niyada ka hor wixii qofku uu dhaqay laa yasixu shaygaasi ma ansaxayo fayajibu waxaa waajibaya icaadatu ghaslihi shaygaa dhaqiddiisa soo celiddiisa bacdahaa bacda niya niyada ka bacdi waa inuu ku soo celiyo wixii niyada ka hor uu dhaqay tusaale ahaan madaxii oo kale uu qofku dhaqay ma niyeysan madaxii waa iska dhaqay mana niyeysan waxba kama jiraan sheekhu wuxuu ku leeyahay waa in lagu soo celiyo waa in lagu soo celiyo madaxii aada dhaqday niyo la-aanta in la soo celiyo waa laga maarmaan walidaalika marka waxaa muhima in laysku baraarujiyo qofku inta daahirka ah inta daahirka ah oo jirkiisa waa isagaaba noo soo wada hadda sheekha matniguuba noogu sheegaye isagaa sheegaya wixii aan baraarujin lahayn sheekhu raximah اllahu tacaala athaani kan labaad tacmiimu badanihi shaksiga jirkiisa jirkaa kala gaarhsiintiisa wey bilmaa-i biyaha la kala gaarhsiiyo waxaa shardiga jirkaagoo dhan hal meel oo qallalan inaad ka ilaalisid albasharati korka iyo washacari tinta jirka iyo tinta labadaba hal meel oo ka mid ah haddii ay qallalan tahay qubayskaaguma ansixin timahaaga hal tin oo ka mid ah haddii ay qallalan tahay oo biyihii aysan gaarin qubayskaaga ka kac wey ma ansaxayo fa yajibu waxaa waajibaya ghaslu baadini kahiifi shacr tintii badnayd gudaheeda gudahaada dhaqiddeeda tintu hadday badan tahay gudaha inaad ka dhaqdo waa waajib haweenayda tusaale ahaan qubayska waajibkaa hadduu galo oo tintii ay u tidcan tahay tintii way tidcatay qubays waajibaana galay waxay rabtaa inay qubaysato tintaas haddii biyuhu ay kala gaarayaan oo hal tin oo ka mida aysan qalalnaanayn inay furfurto madaxa waajib kuma aha laakiin haddii hal tin oo ka mida biyuhu aysan gaaraynin oo ay ka baqayso timaha qaybo ka mida inay qallalan yihiin oo biyihii aysan gaaraynin inay furfurto waa waajib markaa tinteeda mar walba marka waxaa la fiirin dabeecada tinteeda gabadhaa dabeecada tinteedaa la fiirin haddii biyihii ay kala gaarayaan oy hubto iyadoon furfurin madaxii in biyuhu ay kala gaarayaan hadday hubtona dee sideeday ku qubaysan laakiin haddii ay isleedahay biyihii ma gaarayo tinta qaybo ka mid aha qalalnaanaya hadday isleedahay wajaba calayha naqdu shacrihaa tinteeda inay furfurto markaa waajibu fayajibu waxaa waajibaya gaslu baadini kahiifi shacr tintii badnayd gudaheeda gudaha dhaqitaankeedu waa waajib tintu hadday badan tahay gudaha in biyihii laga geliyo waajibu wayajibu waxaa kaloo waajibaya gaslu maa shay dhaqitaankiisa shaygaasoo yaraahu shayga annaadiru qofkii fiirinayay uu arkayo min al uduni dhegta xaggeeda uu ka arkayo qofka kula fadhiya isagoon dhegtaadii kala qaadin fartana aan kaa gelin dhegtii si caadi oo dabiiciya qofka agtaada fadhiya dhegta inta uu ka arkayo in biyahaad gaarsiisana waa waajib isagoon dhegtaadii intuu yacni faraha ku kala fogeeyo dhegtii sidaa aan u kala fogeyn duleelkeedii si caadiya isagoon dhegahaaga taaban qofka kula fadhiya inta uu ka arkayo dhegta in la dhaqaayo waa waajib xaaladda la qubaysanayo lidaalika marka dhegtaas see loo xaqiijin dhaqitaankeeda meelaha uu kaa arki karo qofka kula fadhiya waxaa loo dhaqi qofku inuu calacasha oo kale biyaha uu ku shubto calacasha markuu biyaha ku shubto ayuu dhegta sidan biyaha dusheeda u saari ee biyihii intuu soo qaado dhegta intuu hoos mariyo biyihiina kor mariyo saa dhegtii hooseysa biyaha isagama shubayo maxaa yeele cuduraa kugu dhacayo taa dhegtaana ku xanuunayso waa dhibaato marka si dhegtii caafimaadkeedana aad u ilaalisid sharcigii islaamkana aad u ilaalisid waa in calacasha aad hoos marisid iyadoo biyo ay ku jiraan dhegtiina aad kor marisid oo sidan aada u saarto si biyihii ay gaaraan aadna ka ilaaliso maskaxdii iyo meesha ugu dambaysa inaysan biyihii kaa gaarin nidaamkaas inaad ilaalisaa waajibkugu noqonay wamaa shay in la dhaqana xilliga qubayska waajibka waa waajib shaygaasoo yadharu muuqanaya xaalo taqawudi saxarada xaaladeeda muuqanaya marka la saxaroonayo waxa muuqanaya oo min adduburi dabada xaggeeda ka muuqanaya wa dabaqaatihi dabaqaati dubur dabada laalaabyaalkeeda waxa ka muuqanaya in la dhaqo waajibu qofku markuu uu saxaroonayo oo dabada uu laalaadiyo marka uu saxaroonayo qaybta bannaanka imanaysa dabada bannaanka ka imanaysa qaybtaa in la dhaqaayo waa waajib marka qubays waajib uu kugu dhaco walidaalika dadka intooda badan masalada kuma baraarugsanoo yacni dadku biyihii koray isaga shubaan biyihii koraa la ysaga shubaa laakiin meeshaa wax ku baraarugsan oo dhaqay qofkii dhaqayana niyo kuma dhaqo inta badan waxaa la rabaa meeshaa markaad dhaqaysid markaad astajoonaysid ayaad waxaad u niyeysanee dabada markaa laalaadiso waxaad u niyeysanee niyadii addahaara lisalaa qubayskii waajibkaa inaad meeshan yacni aada u qubaysanaysid oo janaabadii maxalkan aad ka kor yeelaysid ayaad niyeysanee marka aada istinjoonaysid haddaadan niyo la-aan aada iskaga dhaqdo istinjo ahaan niyadeeda aad ku dhaqdo oo qubays waajiba niyadeeda aadan ku dhaqin meesha qubayskaagii ma ansaxayo lidaalika markaad istijoonaysidaa waxaad niyeysanee rafca alxadaث alakbar can hada almaxal maxalkan inaad ka kor yeelaysid yacni xadadkii akbarka ahaa oo maxalkan saarnaa inaad ka kor yeelaysid ama janaabadii meeshan ku dhacday inaad ka kor yeelaysid niyadaas markaa samayso markaa kabacdi ayaa si toosa biyihii ayaad isugu shubi wamaa shay in la dhaqana waa waajib shaygaasoo yadharu muuqanaya min farji lmarati haweeneyda cawradeeda meesha ay ka kaadiso waxaa ka muuqanaya inay dhaqdana waa waajib idaa waktigiina muuqanaya jalasad islaantu ay fadhiisato calaa qadamayha labadeeda lugood markay ku fadhiisato islaantu marka iyaduna ay xaajadeeda gudanayso ay kaadinayso markay fadhiisato cawradeeda inta bannaanka imanaysa intaas inay dhaqdo xilliga qubayska waajibka iyaduna waa waajib haddaysan meeshaa markay kaadshayso cawradeeda bannaanka imanaysa intaa haddaysan dhaqin iyaduna jirhkeedii qaybo ka mid ahay ka tagtay idan qubayskeedii ma ansaxayo waa in haweenka iyaguna ay ku baraarugaan masaladaas wa baadini qulfati man shaksi qoloftiisa qoloftaa gudaheeda dhaqitaankeeda wey shaksigaasoo lam yukhtan aan la gudin wamaa shay inuu dhaqana waa waajib shaygaasoo taxtahaa taxta alqulfa qolofta hoosteeda ah qofku tusaale ahaan haddaan weli la gudin isagoon la gudinaa waxaa ku dhacay qubaysu waajiba mana la gudin weli qofkaasi see u qubaysan wey marka ilaa meeshii bannaanka iska iman lahayd way u qarsanta meeshii ka mid ahaan lahayd daahirka oo jirkan caadigaa daahirka ka mid noqon lahayd qoloftanaa ku daboolan meeshii la dhaqi lahaa muxuu samaynaya qofku marka qoloftaa gudaheeda inuu dhaqo oo uu biyaha geliyo waajib wey ilaa qolofta gudaheeda waxay ka mid tahay jismiga daahirka ah meesha daahirka ah oo in la dhaqo ay waajib tahay ayay ka mid tahay fa yejibu waxaa waajibaya an yejriya almaau biyuhu inuu ku socdo bidabcihi dabeecadiis biyuhu si dabiici oo caadiya inay jirka ugu socdaan waa waajib calaa kulli daalika almadkuur waxaa la soo sheego o dhan oo jirka ah madkuur calaa kulli daalika almadkuur waxaa loola jeedaa ay min min albadan jirkaaga oo dhan biyuhu waa in si dabeecaddooda ay ugu socdaan xoog haddaad ku wadwadaysid biyaha biyuhu haddaad tusaale ahaan madaxii isaga shubto waa inuu hoos usoo daadegayaan biyuhu dabeecadooda caadiga ay ku socdaan laakiin biyihii markaad madaxa ku shubto waa biyo yaroo yacni aad u yar oo saliid oo kale ah inaad gacantaada adigu ku wada wadid maahane ma socon karaan tusaale ahaan kaasi qubays kuu noqon maayo biyihii inaad adiga gacantaada xoog ugu wadid mooye haddaysanba dhaqaaqi karin biyihii oo wax subag oo kale oo iyo biyo aad u yar ay yihiin qubayskaaguma ansaxayo biyo waxaa la rabaa jirka dabeecaddooda ugu soconaya inay biyuhu yihiinna shardi halkaas waxaa inoogu dhammaaday qubayska waxyaalaha waajibiya iyo habka loo qubaysanayo oo qofka doonaya inuu qubaysto habka uu u qubaysanayo oo qubayskiisa uu marayo ashardu shardiga shardigaasoo athaaliثu ee saddexaad dukhuulu اlwaqti waqtiga gelitaankiisa waxaanu soo qaadanay salaaddu inay iska leedahay laba iyo toban shardi laba iyo tobankaa shardi waxaanu soo qaadanay laba shardi oo ka mid a shardigii saddexaad dukhuulu lwaqti waqtiga gelitaankiisu salaadaan waqtigeeda la gaarin lama tukan karo saacaddan oo kale qofku hadduu yidhaaho salaad maqribaan tukan ma ka ansaxayso waa in salaadda waqtigeeda la gaaro laga maarmaan wa huwa waqtiga xilliyada salaaduhu ay galaan uu kuu sheegi sheekha marka kitaabkii horena waanu ku soo qaadannay safiinatu najaa wa huwa waqtigaasi zawaalu shamsi qoraxda zuuliddeeda wey qoraxdu waa inay ka suusho can wasadi samaa cirka dhex bartankiisa waa inay qoraxdu ay ka sikato bartamaha cirka waa inay ka sukato oo dhinaca qorax dhaca wax yar ay u sikato liduhri duhurka xaaluu u sugnaaday wakhtigaas markaas waxaa soo gelaya bartamaha cirka haddii qoraxdu wax yar ay ka sikato waxaa soo gelaya duhurkii oo wakhtigaa waxaa la yidhaahaa waktu zawaal waktu zawaal wa buluuqu dilli kulli shayin shay kasta hooskiisa gaariddiisa wey midlahu midla shay shayga mid la mida oo kale uu gaaro zaa'idan xaal uu yahay hoosku mid ka zaa'ida calaa dilli listiwaa sinaanshaha hooskiisii ka zaa'id ah lilcasri casirka xaal uu u sugnaaday wakhtigaas wuxuu kuu sheegi sheekha wakhtiga casirka uu gelayo wakhtiga casirka uu gelayo waxa weeye shay walba hooskiisa markii ay isla ekaadaan masalan bannaankaas ayaad qoray istaajisay qoragii iyo hooskii way isla ekaadeen laakiin bishardi hoosku wax yar uu badan yahay oo qoragii iyo hoosku hooskiiyaa wax yar dheeraaday weliba hooskaas marka la leeyahay wax yar uu dheeraan waxaa laga jari cir qoraxdu bartamaha cirka markay maraysay hooskii yaraayo ay bixinaysay hooskaas xisaabta waad ka jari qoraxda bartamaha markay marayso waxaa la yidhaha xaalat listiwaa waa xaaladda hoos dheerba aysan lahaynoo oo la yidhaaho qad labisa shaksu dillahu qofku isagaa hooskiisii labistay xaaladda la yidhaaho oo hoosku qofka uu ku aruurayo hooskii yaraayoo xilligaa joogay waad ka jari casirka markaad xisaabaysa markaad intaa yar ka jarto shay walba hooskiisu markuu la ekaado hoosku wax yar uu siyaado xilligaas way xilliga casirku uu jiro yacni shareecada islaamku way fududaysay owqaadda salaadaha waa hab waxaa loo sameeyey qof walba qofkii baadiyaha jooga iyo kii magaalada joogay qof walba uu iska fahmi karo wakhtiyada salaaduhu ay gelayaan qorogaas unbaad meesha istaajin qorogaasaa calaamo ku oo kuu sheegaya salaadihii waktiyada ay gelayaan guud ahaanba wa guruubu shamsi qoraxda dhicitaankeedii wey lilmaqribi maqribka xaalu u sugnaaday wakhtigaas wakhtiga maqribkana waxaa lagu garan karaa qoraxdu inay dhacdo wa guruubu shafaqi nuurka dhicitaankiisi weye nuurkaasoo alaxmari guduudnaa lilcishaa'i cishaha xaalu u sugnaaday xilliga cishihii inuu galana waxaa la ogaan karaa qoraxdu markay dhacdo waxay cirka ku reebataa guduud astaan guduuda guduudkaasi markuu baaba'o waa xilligii cishaha markaas wey wa tuluucu lfajri fajarka dhalashadiisii wey fajarkaasoo asaadiqi runta sheegayey fajarkaasoo almuctaridi ee ballaaranay oo dhulka oo dhan isku ballaarinaya waa iftiinka dhulka dhan ku ballaarta januuban min januubin dhinaca koonfur u ballaaranay wa shimaalan min shimaalin xagga waqooyina u ballaaranayo lilfajri fajarka xaalu u sugnaaday salaada fajarka ama salaada subxana waxaa lagu garan karaa iftiinaa yimaada iftiinkaas oo ku faafa dhinacyada dhulka oo dhan dhinaca waqooyi ilaa dhinaca koonfurta dhulka dhan uu isku ballaariyaa iftiinkaas iftiinkaas haddii la arko waxay deliil u tahay salaaddii subxiga in la gaaray oo salaaddii subxigu ay dhalashay cishuhuna uu tegey fatajibu salaatu salaaddu way waajibtaa fii haadihi tan dhexdeeda taasoo alawqaati ee wakhtiyada ah wakhtiyadan aan soo marnay xilliyadan in la tukado salaadu waajibu weliba sida habboon wakhtigu kow markuu dhasho ayaa fadli badan salaadda in la tukado nabiga salى اllahu عalayه wasalam waxaa la weydiiyey ayu lacmaali afdal cibaadada ama acmaasha yaa ugu fadli badan asalaatu calaa waktihaa wuri nabigu sala allahu calayh wasalam salaadda waktigeeda ugu horeeya ee horey laga tukado kaasaa ugu fadli badan acmaasha ilaahay loogu dhowaado maxaa yeelay qofkan waxay deliil u tahay birigiis baarinimada ilaahay uu baari u yahay ayay deliil u tahay iyo dheganuglaashaha amarka ilaahay uu dheganuglu yahay ilaahayna uu baari u yahay maadaama qofka ugu horreysoo tukado kow wakhtigiiba markii la gaaro jamaacada ugu horreysoo tukato allahu akbar tiraaha maadaama uu ka mid noqonayo waa deliil calaa birihi lilah inuu ilaahay baari u yahay deliil u tahay amaa hadduu qofku noqonayo jamaacada labaad jamaacada saddexaad midda afaraad ilaa wakhtigiiba uu daciif noqdo taasi waxay deliil u tahay ilaahay subxaanahu watacaala si fiican inuusan baari ugu ahayn addoonkaas marka addoonka khayrka u degdega oo awal wakti wakhtigii haddii la hubsadaba hore ka tukanaya addoonkaasi waxaa weeye waa addoon ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala maqaam weyn ku leh wa taqdiimuhaa salaada horumarinteeda calayha calaa haadihi alawqaat wakhtiyadan aan soo sheegnay in salaada laga hormariyo iyo wa ta'khiiruhaa salaaddii dibdhigiddeedii canhaa can tilka alawqaat awqaaddaas laga gadaal mariyo salaaddii min akbari almacaasi macaasida kuwa ugu waaweynay ka mid tahay wa afxashi sayi-aat dunuubta xuxun kuwa ugu foosha xun ay ka mid tahay dembiyada xuxun kuwa ugu foosha xun ay ka mid tahay laba masaleba sheekhu wuxuu yidhi waa macaasi waa dembiyada ugu foosha xun masalada ugu horeysa waxaa weeye salaaddii in la tukado wakhtigii oon la gaarin waa dembiyada khatartaawo salaaddii oon la gaar yacni wakhtigii oon la gaarin oo uusan iska hubinin oo wakhtigii inuu dhashay uusan iska hubinin qofku inuu salaaddii tukado waa dembi waxaa kaloo dembiya iyaduna oo dembiyada macaasida yacni kuwa ugu khatarsanee waaweyn ka mid a salaaddii in wakhtigii markuu dhammaaday kabacdi qofku uu tukado oo wakhtigii salaaddii markuu baxay kabacdi uu tukado iyaduna waxay ka mid tahay dembiyada ugu xuxun yacni qofkaasi intuu yacni ka dhiga adkaynaya amarka ilaahay iyo iimaankiisu inuu daciif yahay iyo inuusan ilaahay baari u ahayn ayay taasi deliil u tahay oo ay tusine maadaama wakhtigiiba salaaddii uu ka saaray ama wakhtigii oon la gaarinba salaaddii uu tukaday alraabicu shardiga afaraad oo shuruuddii labiyo tobanka ka mid ah satru maa shay asturiddiisa wo shaygaasoo beyna surati rajuli ninka xuduntiisa iyo wa rugbatihi ninka jilibkiisa u dhexeeya ninka labadiisa jilib iyo xudunta inta u dhaxeeya in la asturo waa waajib waa cawradii ninka laga hadli markaa cawrada ninka kitaabkeennii hore safiinatu najana waan ku soo qaadanay waa xudunta iyo labada jilib inta u dhaxaysa intaas inuu asturo waa waajib wa jamiici badani اlmar'a islaanta jirkeeda jirkaa dhammaantiisa asturiddiisa wey islaantana waa in jirkeeda dhammaan ay asturto markay salaadda ay tukanayso ilaa wajahaa wa kafayhaa wejigeeda iyo labada calacalood maahane wejigeeda iyo labada calacalood intaan ka ahayn haddii yacni cagtii oo kale farihii lugaha hal far oo ka mid a ama suulkeeda uu bannaanka yaallo iyadoo tukanaysa salaadeedii ma ansaxayso eber way salaaddii wejiga iyo labadaa calacalood bisaa loo ogol yahay wejigaas iyo labadaa calacalood bisaa loo ogol yahay walidaalika haweentu markay tukanayso xataa meeshan waa inay marada ku qabato lafgarayda meesha la yidhaaho lafgarayda inay marada ku qabato waa laga maarmaan haddii lafgarayda meeshaa ka hooseysa ay bannaanka soo dhigto dee wejigii xadkiisii way ka baxday wejiga waan soo xadaynay wejiga min mabda'i tasdiixi اljabha ilaa muntaha daqan u ahaa ilaa lafgarayda meeshaasaa weji la yidhaha intaas inay ast yacni bannayso ayaa loo fasaxay laakiin laftaas wixii ka dambeeya oo meeshan meeshan macasha la yidhaaho macashan macashan meeshan ka koraysa iyo lafta lafta iyo macasha inta u dhexaysa haddii islaantii bannaanka ay soo dhigto iyadoo tukanaysa salaadeeda ka kacow ma ansaxay salaaddii waa inay marada ku qabato lafgarayda ay ku qabato oo laga maarmaan maxaa le lafgarayda wixii ka hooseeya waxay ka tirsan yihiin dhuuntii ka mid yihiin dhuuntiina in la banneeyo lama ogola wa yajibu calayha waxaa ku waajibaya islaanta satru juzin qayb asturkeed qaybtaasoo min jawaanib ilweji wejiga dhinacyadiisa iyo walkafayni labada calacalood dhinacyadooda ka mid a iyadoo islaantii loo banneeyey wejiga inay bannaanka soo dhigto markii salaada tukanayso iyo labada calacalood inay bannaanka soo dhigto loo banneeyey haddana wejigii qaybo ka mid ah haba yaraatee qaybo wejiga ka mid ah inay asturtana waa waajib hadday tidhaaho xuduuddii wejiga bisaan marada ku simin waxaa dhici kartaa waajibkii qayb ka mid a inuu bannaanka yaallo oo cawradii ay bannaanka timaado walidaalika xuduuddii sharcigu u xadeeyey qayb yaroo ka mid a waa inay maradii soo sikiso oo qaybo wejiga ka mid a inay asturto maradii soo sikiso haddii kale hadday tidhaaho wejigii xadkiisa ilaali waxaa dhici karta meelo qoortii ka mid ah oo wejigiiba ka baxsan inay ka qaawanaadaan oo bannaanka ay yimaadaan calacalahana sidaas oo kale calacalaha markay marada ay ku geynayso waa inay marada soo sikiso oo qayb calacashii ka mid ah waa qaybaha meesha rusqiga la yidhaaho laabmaysa xigta meesha rusqiga la yidhaaho calacashu ay ka laablaabmayso halkaa qaybaha xiga qaybo ka mid a waa inay maradii soo sikiso oy meelaha gaarsiiso waa waajib min baabi maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib wixii waajibka uusan ku dhammaystirmayn isaga mooye isaguna waajib uu noqon wayajibu waxaa kaloo waajibaya cala arajuli ninkana waxaa ku waajibaya satru juz-in qayb asturiddeeda qaybtaasoo min suratii xuduntiisa ka mid a ninka isagana qayb xudunta ka mida waa inuu asturo iyo wamaa ayoladii kiixaadaaha xudunta ku aadan iyo wixii xudunta ku aadan oo ilaa xudunta dhabarka wareegiisa laga gaaro intii xudunta cabirkeedaba ah ilaa dhabarka wareegiisa intaa ninku inuu asturana waa waajib iyo wa jawaanibi rukbatayhi labadiisa jilib dhinacyadooda inuu asturana waa waajib labadiisa jilib dhinacyada inuu ka asturana waa waajib jilibka naftiisa markii la yidhaaho lafta jilibka nafteedu cawro ma aha haddana lafta inaad asturto waa waajib min baabi maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib wixii waajibka uusan ku dhammaystirmayn isaga mooye isaguna wuxuu noqonaa waajib marka jilbihii iyo xudunta meesha ku aadan oo dhan inuu ninku asturo isaguna waajibu wa calayhimaa ninka iyo naagta labadoodaba waxaa ku waajibaya asatru asturid min aljawaanibi dhinacyada cawradii dhinacyada inay ka asturaan waa waajib laa min asfala hoos inay iska asturaan waajib ma aha yacni dhinacyada in laga asturo cawradii waa waajib laakiin hoos in laga asturaahi waajib ma aha maxaa loola jeeda hoos in laga asturo waajib maaha ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye tusaale ahaan ninkii wuxuu ku tukan karaa macawis macawisuu qaatay macawisuu dhexda ku xirtay inuu kastuumo qaato waajib ma aha yani saasaa loola jeedaa hoos in laga asturo cawrada waajib maha ulajeedada laga leeyahay macawistii haddii aad yacni dhexda ku xirato oo ilaa xuduntii ay kuu qarsan tahay lagugu khasbi maayo inaad surwaal qaado way fiican tahay oo way wanaagsan tahay inaad surwaal iyo kastuumo iyo isku tukato laakiin waajib ma aha inaad kastuumo hoos ka qaadatid islaantiina sidaas oo kale wey islaantii haddii diriceedii iyaduna ay ku tukato oo xijaabkeedii ay ku tukato iyaduna inay kastuumo qaadato markay salaada tukanayso waajib kuma aha marba hadday dhinacyadii iyo korba ay iska qarisay oo iska asturtay wey saasaa loola jeedaa wayajibu waxaa waajibaya an yakuuna saatiru shayga asturaya cawrada asturaya inuu ahaado yamnacu mid diidaya xikaayata lowni اlbashara jirka midabkiisa midabkaa ka sheekayntiisa waa inuu diidayo shayga lagu asturayo cawrada waa inuu yahay shay qofka midabkiisii aan ka sheekaynaynin oo markuu maradan qofku qaato aan la dhihi karin qofkii uu cad yahay ama uu madow yahana aan la dhihi karin amaa haddii maradii ay tahay shafaafa maradii shafaafa hadday tahay shafaafa waxaa la yidhaha maradii jirkaaga looga jeedayo oo jirkiiba sawiraysa jirkii waa cad yahay la dhihi karo maradaada markii la fiiriyo ama jirkaagii waa madow yahay la dhihi karo waa maro aada khafiif u ah maro aada khafiif u ah oo shafaafo ah salaaddii kuma ansaxayso ninna ugama ansaxayso haweenaydina uma ag ansaxayso wa an yakuuna waa inuu ahaado shayga saatirka ah oo cawrada lagu asturayo malbuusan shay la labisto oo caado loo leeyahay in la labisto waa inuu ahaado aw gayra malbuusin ama mid la labisto gayrkiis waa inuu ahaado oo caado aan loo lahayn in la labisto yacni sheekhu wuxuu ku leeyahay shayga cawrada aad ku asturaysid waa in midabka ka sheekayntiisa midabkaaga aan laga sheekayn karin madowgiisa iyo caddaantiisa ha noqdo shay dadku si caadi ah ay labis ka dhigtaan sida macawisihii khamiisyadii iyo islaamihii diricii iyo waxyaalahaas oo kale mid caado loo leeyahay in la labisto ama xataa ha noqdo mid aan caado loo lahayn in la labisto cawrada in la astiro unbaa yacni mar walbaba waajib ah oo tusaale ahaan qofkii haddii uu sameeyo maryahan laga sameeyo jawaanada oo kale maryo waxaa jira jawaan mara ah oo dharaha jira maradaas jawaankaa hadduu intuu isku toltosho uu cawradii ku asturo sidii sharcigu uu sheegayo ugu asturo salaaddii waa ku ansixi ee la dhihi maayo waxaani jawaan weeye maxay tahay waxaad isku asturtay waxaa shardi ah shaygii dharkii aawey oo dharkii bini aadamku uu xihan jiray maad qaadatid waajib laguma ah yacni shay dabiica ahaan aan loo labisan xataa shaygu hadduu yahay hadduuba cawradii asturi karo bisow salaaddii way kugu ansixi falaa takfii kuma filla wuxuu inuu cawrada ku asturi karaa la rabaa falaa takfii kuma filla dulmatun mugdi qofku hadduu yidhah anoo qaawanaan mugdi labis ka dhigan mugdigaan isku qarina hadduu yidhah anoo qaawanaan tukana oo mugdigaasaa maaragtaahay dhar aan ka dhigan uu yidhaah ma ansaxayso waxuun waa inaad labisato oo cawradii aad qariso waa laazim wa khaymatun teendhadiina ma kaafinayso teendhadaasoo sagiiratun yar teendho yar uu dhexda ka galay teendho yaroo dhisan ayuu dhexda ka galay markaasuu yidhi yaa ii jeeda teendhadii albaabadeeda intuu u xiratay uu yidhi yaa i arkahayaba ma ansaxayso qolkii waa sidoo kale adoo qaawan haddii qolkii albaabada aad u xiratay oo tidhaahdi yaa i arkahayo dee ilaahay qofku inuu ka xishoodaa la rabaa subxaanahu watacaala weliba xilliga waa xilligii ilaahay aad la hadlaysa waa xilligii ilaahay aad caabudaysa waa xilligii la rabay inaad ugu astur wanaagsanaato waa xilligii la rabay inaad ugu nadaafad wanaagsanaato waa xilligii la rabay qalbigaagu inuu aada xaadir u noqdo waa xilligii la rabay xaaladaada xaaladda ugu fiican inaad ilaahay ku qaabisho subxaanahu wa tacaala alkhaamisu shardiga shanaad istiqbaalu lqiblati qiblada qaabilitaankeeda waxaa shardiga qofku markuu tukanayo dhinaca qiblada inuu usii jeesto waa shardi bisadri xabadka waa inuu qiblada ku qaabilo fi lqiyaami istaagga iyo walqucuudi fadhiga waa inuu xabadka qiblada uu ku qaabilo markuu taagan yahay iyo markuu fadhiyo salaadda uu fadhiyo ataxiyaad kale uu akhrinayo waa inuu xabadkiisu qiblada usii jeedo haddii xabadka meelaan qiblada ahayn uu u sii jeesto salaaddiisii ma ansixayso wa bilmankibayni labada garab waa in qiblada uu ku qaabilo garbihiisa iyo wa mucdami اlbadani jirka intiisa badan fii gayrihimaa gayri اlqiyaami wاlqucuud istaagga iyo fadhiga gayrkoodna qiblada waxaa la rabaa labada garab iyo jirka intiisa badan in qiblada ay u jeedaan waa haddii istaag iyo fadhi xaaladdeeda uusan ku jirin tusaale ahaan qofkii wuxuuba ku jiraa xaalatu rukuuc markaad rukuucsan tahay qibladii xabadkaagu uma jeedo markaa ilaa xabadku wuxuuba u jeedaa hoos markaad rukuucsantahay markaas qibladii xaggee u jeesanaysa qibladii markaas waxaa u jeesanaysa markaad rukuucsanta oo jilbaha aad ku dhegto labada garab ayaa la rabaa markaas inaad qiblada aadisid iyo jirka intiisa badan labadaada garab iyo jirka intiisa badan waa ina markaa qiblada ay u jeedaan ilaa xaalado khaasa mooye xaalado khaasa oo markaa waxaa jira qiblada laga tegi karo xaalado gaara oo qiblada laga tegi karaa jira ilaa idaa waktigii maahana ishtadda alkhawfu cabsidu ay adkaato cabsidu markay aad u darnaato mooye oo walam yumkinhu almusalli qofkii tukanayay aysan u suurto gelaynin alistiqbaalu qaabilid oo qibladii uu qaabilo aysan suurtogal u ahayn waa xilli dagaal culus uu socdo oo xilligii salaadiina waa la joogaa dagaalna wuu kugu socdaa dagaalna wuu kugu socdaahoo intaad fursad ku heli maysid oo qofkii cadowga ahayaan fursad kuu siinaynin inaad meel gooniya intaad istaagto qibladii aad qaabisho fursad ku sii maayo cadowgii dagaaluu kugu hayaa xilligaas see yeeli fa yusallii qofku waa tukanaa kayfa sidii amkanahu shaksiga u suurtogala sidii suurtogal kuu noqoto salaadda u tukan oo marka waa marka la yidhaaho salaadu markaasay kuu qabato ayaa loo tukadaa marka la yidhaho xaaladaas oo kale qibladii fursad kuu sii maayo cadow inaad qaabisho dagaaluu kugu hayaa markaas xataa adigoo bari usii jeeda ama galbeed usii jeeda ayaad iska tukan markaa adoo bari usii jeeda ama galbeed usii jeeda ayaad iska tukan waa laguu cudur daariyo ilaahay waa kuu cafin maadaama xaalad adag ay ku haysato oo daruuro ah ilaahay wuu kuu cudur daari waxaa kaloo lagugu cudur daari xarakaadka dhaqdhaqaaqa faraha badanood samaynayso markaad cadow cadowga la daga ilaa seefaad ridi ama hub maaragtaahay qorayaad ku ridi qofkii xabadaad ku ridi seefaad ku ridi gacmihii way dhaqdhaqaaqayaan lugihii way dhaqdhaqaaqayaan mar adaa eryahaya cadowgii marna isagaa ku soo eryanaya dhaqdhaqaaqyadaasoo dhun kulligood cafis wey kulligood ilaahay wuu cafiyey subxaanahu wa tacaala maadaama xaalad daruuraah oo adag lagu jiro halkaas waxaad ka dareemi salaada wakti lagu cafinayo inaysan jirin inta caqligaagu uu joogo maskaxdaaduba intay joogto dadkiina duruufo intaas ka sahlan ayay salaadihii uga tegayaan bal fiiri xaaladda ilaahay uu leeyahay hala tukado xaalad hubku kugu socdo oo cadow uu ku haysto oo jaanis aada weysay qibladii aada ku qaabisho oo cadowgii mar aada eryanayso mar adigii uu ku soo eryanayo ayaa lagu leeyahay adoo cadowgii eryanayo salaaddii wad xarakaadkaas iyo halaada xarakaatin iyo ma jirto boqol xarakaad samey haddaad doontid waa lagu cafiyey markaa ilahi waa cafis subxaanahu wa tacaala maadaama daruuro lagu jiro xaalad daruuraa lagu jiro fa yusallii qofku waa tukanaa kayfa sidii amkanahu qofka u suurto gala ayuu tukan walaa icaadata soo celinna calayhi shaksiga dushiisa ma aha oo xaaladdaas hadduu qofku uu ku tukadana salaaddaas oo habkaa u tukaday ma soo celinayo maadaama ilaahayba uu u cudur daaray subxaanahu wa tacaala asaadisu kan lixaad shardiga lixaad ee shuruuddii salaada ka mid a an yakuuna almusalli qofka tukanaya waa inuu yahay muslima qofka tukanaya waa inuu yahay qof muslim ah muslim la yidhi maxaa baxay gaal hadduu yidhaaho salaadaan tukan salaaddu ka ansixi mayso way iska tukadaan gaaladu waxay salaad ku tilmaamaan oo salaad ay ku magacaabaan ay iska tukadaan laakiin wax ka ansaxaya ma jiraan cadaab unbay ka kororsanayaan maadaama tawxiidkiiba uu ka maqan yahay tawxiidkii oo salaadda ka weynaa ayaaba ka maqan marka waxyaalaha kiniisadda ay ku samaynayaan oo kiniisadaha ay leeyihiin salaadaan u aadnaa ay leeyihiin qaarkood ay leeyihiin maalinta axadda bisaan tukannahay ku leeyihiin xaddaa bis ay tukanayaan salaadda ay tukanayaanna waxaa weeye salaad yacni rukuuc iyo sujuud lama ah waa garabka uun waxay tilmaamaan mucatabka suuraddiisii garabkii sidan leeyihiin sidaasay mar hoos leeyihiin intaasaa salaadoodiiba ah waxaa marka salaad ay ku tilmaamayaan cadaab un baa loogu ziyaadin maadaama tawxiidkii uu ka maqan yahay oo shardigii ugu weynaayo salaaduba ay ku ansixi lahayd ayaaba ka maqan asaabicu shardiga toddobaad an yakuuna caaqilan qofku waa inuu caqli leeyahay qofka salaada tukanaya qof waalan hadduu salaad tukado salaaddii kama ansaxayso sakiirkii hadduusan caqli lahayn oo xadkii caqliga uusan gaarin isagana salaadda ka ansixi mayso laakiin sakiirku hadduu gaaro xuduuddii caqliga toddoba sanoo kale toddoba sano waa caruurtu meesha yacni uu ku garan karo midigtiisii iyo bidixdiisii oo markuu musqusha galo uu astajoon karo keligii keligii wax cuni karo keligii wax cabi karo caqligaa fudud oo caqli caruureedka hadduu gaaro salaaddii waa ka ansixi laakiin caqligaa fudud oo bidixdii iyo midigtiisii hadduusan kala garanayn oo waxba uusan ogeyn bas waa carruurkiiyo maalan saddex sano afar sano jira salaadu ka ansixi mayso kaas oo kale waa inuu xoogaa caqligiisu kala fahmayo bidix iyo midig iyo waa inuu kala garanayo shardigu falmajnuunu qofkii waalnaa iyo wasabiyu sakiirkii alladii sakiirkaasoo lam yumayis aan waxba kala sooci karin sakiirkii aan xad caqli gaarin iyo qofkii waalnaa laa salaata salaad calayhimaa dushooda ma ahan walaa tasixu minhumaa labadoodana salaadu kama ansaxayso salaadna kama ansaxayso maxaa yeelay xadiiskii waxay soo gelayaan rufica alqalamu can halaaثin uu yidhi nabigu salى اllahu عalيyه wasalam saddex qof waxba looma qoro oo qalinkii waa laga dul qaaday can الsabiyi xataa yabluq qofka sakiirka ah waxba looma qoro ilaa uu ka qaangaaro wa can اlmajnuun xataa yufiiqa qofkii waalnaana waxba looma qoro uu yidhi dembi ah nabigu salى اllahu عalيyه wasalam ilaa uu miir ka yeesho wa can الnaa'imi xataa yastayqid qofkii hurdayana wax dembiya looma qoro waxa uu ku hadlayo iyo calwasaadkii wuxuu ku qaylqayliyay ilaa caqligiisaba ma joogo xataa yastayqid ilaa uu isaguna hurdada ka soo toos marka saddexdii wuxuu ka mid yahay marfuuculqalamka athaaminu shardiga sideedaad an takuuna almar'atu haweenaydu waa inay ahaato naqiyatan mid daahira min alxaydi dhiiggii caadada iyo wanifaasi dhiig umuleedkii labadaba waa inay gabadhu daahir ka tahay gabadii haddii caado qabto ama dhiig umuleedkii uu weli ka socdo salaaddii kama ansaxayso salaaddii kama ansaxayso falxaa'idu gabadhii dhiigga caadada qabtay iyo wanufasaa'u tii umusha ku jirtay oo dhiig umuleedka qabtay laa tasixu salaatuhumaa labadaa gabdhood salaadoodu ma ansaxayso walaa qadaa'a qadana calayhimaa dushooda ma ahanin gabadhaa umusha ku jirtay dhiiggii umusha weli uusan ka dhammaanin iyo gabadhii dhiigga caadadu weli uu ka socdo oo weli aan yacni meeshii qallalin oo nadiif noqonin salaadoodu ma ansaxayso mana soo qadaynayaan oo qado laguma laha ilaa xadiiskii bukhaariga caaisha wuxuu ahaa kunnaa nu'maru biqadaa'i soom waxaana la amri jiray tiri umnaa caaisha soomka inaan soo qadayno marka dhiigga caadadu nagu dhacdo bisha ramadaan soomka inaan soo qadayno waana la amri jiray walaa nu'maru biqadaa'i salaa laakiinna lama amri jirin salaadaha inaan soo qadayno xilligii naga tegey caadada dhiigga caadada intuu socday ama dhiigga umusha intuu socday salaadihii naga tegey ma aanan soo qaday jirinay tiri umuna caaisha oo nabigu soo qadaya ma dhihi jirin sala allahu calayhi wasalam laakiin soomkuu dhihi jiray ha la soo qadeeyo rasuulku sala allahu calayhi wasalam fa in dakhala alwaqtu waqtigu hadduu soo galay masaa'ilkan hadda sheekhu uu ka hadlayo waa masaa'il daqiiqa wey masaa'il daqiiqoo dadka inta badanba haweenka waa masaa'il yacni khaas ku ah haweenka haweenka inta badanna aysan ku baraarugsanayn walidaalika waa in haweenku si wanaagsan masaladan oo kale ay u fahmaan ragguna ay fahmaan si iyaguna haweenka ay ugu gudbiyaan fa in dakhala alwaqtu waqtigu hadduu soo galo walxaal hiya islaantii daahiratun iyadoo daahira gabadhii iyadoo daahira ayaa tusaale ahaan waqtigii salaadii la gaaray salaaddii duhurkii mihaal ahaan waxaan ku mihaalinaynaa salaaddii duhurkii ayaa dhalatay iyadoo daahir oo wax dhiiga aan qabin fa dara'a calayhaa gabadhii waxaa ku soo darriyey oo ku yimid alxaydu dhiiggii caadaday wa nifaasu dhiig umuleedka salaaddii duhurkii waa la gaaray jaanis waxay u lahayd ay ku tukan karto afartii ragco ma tukana sheeke iyo raashin karis iyo kushingalis iyo waxaas iska gashay ma tukan fursadna way lahayd ay ku tukato fursad waxaa soo martay ay ku weese qaadato afartii ragca ay ku tukato iyadoo marka fursaddaasi ay soo dhaaftay ayaa dhiiggii ku yimid iyadoo iska sheekaysanaysa dhiiggiiyaa ku yimid salaaddaas inay soo qadayso gabadha waa laga rabaa salaaddaas inay soo qadayso waa laga rabaa maxaa yeelay fursad waxaad lahayd aada salaadda ku tukan kartid adigaa dayacay oo sheeko iyo waxyaalo adduunyo ayaa salaaddii isaga dayacday idan salaaddaas waa lagaa rabaa inaad soo qadayso waxaa la mid a haddii nifaasku ku dhaco oo salaaddii maalan duhurkii duhurkii oo la gaaray iyadoo hesho jaanis ay ku tukato heli karta ayaa fooshii qabatay oo dhash way dhash fooshiyaa ku dhacday way dhashay jaanis waxaana soo maray dhowr daqiiqo oo waxay joogto ay ku tukan karto waa laga rabaa haweeneyda umusha iyadana dhiigga inay soo qadayso waa laga maarmaan yacni waa kulli cudrin haweenka keliya ma ah ragga xataa cudurdaarkaas uu ku dhici karaaho waalidiyaa la mida waxaa la mid a suuxiddii oo tusaale ahaan toddoba saac iyadoo duhurkii la joogo ayuu ninkii iska waashay ninkii wuu waashay intuu caqli lahaana jaanis maxaa soo maray wuu ku tukan karo jaanis wuu ku tukan karaa soo maray ma tukan waa waashay salaadda waa laga rabaa hadhow markuu caafimaado inuu soo qadayo isagana waa laga rabaa cudurdaar kastaa loola jeedaa cudurdaar walba haddii jaanis ku soo maro salaaddii aad ku tukan karto oo jaaniskii uu ku dhaafo hadhow waa in cudurdaarkaa markuu kaa baaba'o salaaddii inaad soo qadayso waajib wey fain dakhala alwaqtu waqtigu hadduu soo galo walxaal hiya islaantii daahiratun daahir ay tahay fadara'a calayha islaantii alxaydu xaydkii uu ku soo dariyo wanifaasu dhiigumuleedkii uu ku soo dariyo bacda an madaa maa wakti markuu soo tegey ka bacdi ayaa xaydkii iyo nifaaskii ku yimaadeen wakhtigaas oo yasacu ku filan waajibaati tilka taas waajibaadkeeda ku filan taasoo asalaati salaadda ah salaaddaas waajibaadkeedii wakhti ku filan ayay beer daraysay gabadhii wakhti iska beer daraysay waa wakhti ay ku tukan kartay wajaba calayhaa gabadhii waxaa waajib ku noqonaya qadaa'uhaa salaaddaas qadaheedii waa waajib daqiiqado waxaa ku soo maray aada daahir ahayd salaaddiina aad tukan kartay marka haweenka sida u badan masaladan kuma baraarugsanoo marba haddii waxay u maleeyaan dhiiguba u yimid wakhti doona ha isaga yimaado dhiigu hadduu u yimid salaadba inaan laga rabin ma fiirinayaan wakhtiga dhiigu u yimid war jaanis maku soo maray adoo daahira aad ku tukan kartid ma fiirinayaan waa in gabadhu marka mar walba masaladan ay ku baraarugto oo wakhtiga dhiigga u yimid waa inay fiiriso oo iska kontarosho maku soo maray jaanis aad ku tukan kartid markii dhiiggu kugu dhacay jawaabtu hadday haa tahay qadadii waa lagu leeyahay salaadda inaad soo qadayso taasi waxay ahayd dhiiggii imaatinkiisii haddana waxaa laga hadli wakhtulinqidaac markuu dhiigga uu kaa go-ayana waa inaad fiirsato wakhtiga dhiiggu uu kaa go-ay waida inqadaca alxaydu wannifaasu xaydkii hadduu go-ay wannifaasu dhiig umuleedkiina uu go-ay oo walam yacud uusan soo laabanin kullun minhumaa mid walboo labadooda ka mid a xaydkii nifaaskii uusan soo laabanin fa in kaana sharaxan wuxuu ka booday fain kaana walam yacud fii waqti subxi u dhig fain kaana soomaha matniga fain kaana hadduu yahay ay waqtulinqidaac waktiga dhiigu go-ay fii wakti subxi hadduu yahay waktiga subax aw duhri ama waktiga duhurka hadduu ahaa waktiga dhiigu uu go-ay aw ilmaqrib ama wakti maqrib uu ahaa waktigii dhiigu uu kaa go-ay walow baqiya minhu waktigii xaggiisa qadru maa zaman qadarkiisba haba ka baaqi noqdo waktigii zamankaasoo yasacu ku filan allahu akbar intii laga yihaa xataa salaaddii ha ka harsanaato hadday doontee wajaba qadaa'u daalika kaas qadihiisa ayaa waajibay kaasoo alfardi ee waajibka ah masaladan waa masale iyaduna daqiiqo u baahan in lagu baraarugo gabadha waktiga uu ka go-ayo dhiigga waa inay u fiirsato wuxuu ku yidhi sheekha gabadha haddii dhiiggu uu ka go-o waktigii salaada subaxa oo jirto la tukan karo salaaddii subaxa oo jirta ayaa dhiiggii ka go-ay ama dhiiggii wuxuu ka go-ay salaaddii duhurka oo jirta ama dhiiggii wuxuu ka go-ay salaaddii maqhribka saddexdaas wakti subax ama duhur ama maqhrib mid ka mid a haddii dhiiggii uu ka go-o uusanna dib ugu soo laaban xilligaas salaadda uusan dib ugu soo laaban dhiiggii salaaddii haba ka harsanaato markuu dhiiggu ka go-ayo allahu akbar intii laga yidhaha salaaddu ha ka harsanaato kabacdiba salaaddu ha baxdo hadday doonto faradkaa inay gabadhu soo qadayso waa waajib maxaa yeelay xilli dhiiggii wuxuu ka go-ay salaaddii la xidhan karo salaaddu maxay ku xidhantaa allahu akbaray ku xidhantaa xilli allahu akbar la dhihi karo ayaa dhiiggii ka go-ay oo salaaddiiba ay ka dhiman tahay xataa allahu akbar allahu akbar waxaa laga soo qabtay ugu yaraan haddii ka warran wax ka badan allahu akbarna wakhtigii uu kaaga harsan yahay oo maalan waxaa kaaga harsan toban daqiiqa waktigii ka dhiman labaatan daqiiqa ka dhiman nus saacaba ka dhimanba waktigii salaadda ma dhow waktigii salaaddu ay kaa tegi lahayd duhurkii maqribkii subixii waktigaaba ka dhimanba oo dhowr salaadood lagu tukan karo taasna waa min baabi owla kaba sii daranba waa waajib salaadaas in lasoo qadeeyo laga maarmaan wey laakiin waktigii ka horreeyey sooma qadaynaysa waktigaas dhiiggu uu kaa go-ay dhexdiisa ayaa waajib noqonaysa waktigaasaad soo qadaynay hadhow oo markaad dhiigga ka qubaysato waktigaa inaad soo qadayso waa salaaddii subax hadduu kaa go-ay subaxii aad soo qadayn duhurkii hadduu kaa go-ay duhurkii aad soo qadayn maqribkii hadduu kaa go-ay maqribkii aad soo qadayn salaadihii ka horreeyey layskuma jamcin karo salaadihii ka horreeyey layskuma jamcin karo maadaama aan laysku jamcin karin waktiyadan salaadihii ka horreeyey lagaama rabo inaad soo qadayso maalan hadda salaadda subax oo kale maxaa ka horreeya cishaha ka horreeya cisho iyo salaad subax layskuma jamciyo kuwa lagaama rabo markaas faradkii hore lagaama doonayo maalan salaaddii duhurka oo kale duhurkii maxaa ka horreeya salaaddii subaxa ka horreysa iyadana lama soo qadaynayo maqribkii oo kale isagana maxaa ka horreeyey casraa ka horreeyey maqrib iyo casri layskuma jamciyo musaafirka iskuma jamcin karo waktiyada aan laysku jamcinaynin lagaama rabo salaadihii ka horreeyey salaadda waktigaa uu kaa go-ay unbaa la rabaa inaad soo qadayso wain kaana hadduu yahay waqtu linqidaac waktiga dhiiggu uu gabadha ka go-ay hadduu yahay fii waqti duhr fii waqti alcasri waktiga casirka hadduu yahay waktiguu ka go-ay aw ilcishaay ama waktigii cishaha hadduu yahay waktiga dhiiggu uu ka go-ay walow baqiya minhu waktigiiba haba ka baaqi noqdo qadru maa zaman qadarkiisa zamankaasoo yasacu ku filan allahu akbar intii laga yidhaahba waktigii haba ka baaqi noqdee wajaba qadaa'u dalik kaas qadihiisa ayaa waajiba kaasoo alfardi ee faradka ah waladii wa qadaa'u lfardi faradka qadihiisuna waa waajib alladii faradkaasoo qablahu faradkan ka sii horreeyey wa huwa faradka ka sii horreeyey aلظuhru aw ilmaqrib waa duhurkii ama maqribkii waktiga dhiiggu uu go-ay hadduu yahay waktiga casirka ama waktiga cishaha ilaa salaaduhu waa shan saddex waan soo marnay xukunkoodii salaada subax haddii dhiiggu ka go-o duhurka haddii dhiiggu uu ka go-o waxaan kan soo qaadan hadduu maqribka uu ka go-o saddexdaa xukunkooda waan soo qaadan laba un baa noo dhimanayd waa casirka hadduu dhiiggu go-o ama dhiiggu hadduu go-o xilliga cishaha xilligii cishihiioo uu ka dhiman yahay allahu akbar oo cishihiioo tegi rababa allah ka dhigo ama salaaddii casirkaoo kaa tegi rabtaba ayuu dhiiggii kaa go-ay waxaa waajibaya horta salaadaas oo dhiiggu uu kaaga go-ay dhexdeeda salaadaas waktigaas waktigaas salaadiisa waa lagaa rabaa inaad soo qadayso waktigu muxuu yahay waqtulcasrigii kii ka horreeyena waa lagaa rabaa salaaddii ka horreysa ilaa waa laysku jamciyaa laba salaadood oo xiriir la weyo qofka musaafirka uu isku jamciyo casirka maxaa ka horreeyey duhurkii cishaha hadduu kaa go-ana cishaha maxaa ka horreeyey maqribkii maqribkiina waa laga rabaa cishahaasna waa laga rabaa inaad soo qadayso gabadhii marka maxay qado uga badbaadi kartaa xilliga dhiig uu ka go-ayo hadduu kusoo beegmo xilli aan salaad ahayn xilli aan salaad ahayn oo kale hadduu kusoo beegmo yacni xilli wakti salaadeed aan ahayn xilli wakti salaad aan ahayn maxaa yacni ka mida tusaale ahaan bacda duluuci shamsi wa qabla salaati duhri salaaddii duhurkana lama gaarin salaaddii subaxuna way tagtay oo qoraxdiiaa soo dhalatay intaas u dhexeeya unbay ku badbaadi kartaa gabadha intaa u dhexeeya haddii dhiiggu uu ka go-o wax qadaa laguma laha ilaa xilli salaadeedba kama goyn amaa xilli salaadu jirto hadduuba dhiiggu ka go-o waa laga rabaa qadaha salaada hadduu ka go-o xilligii duhurkii ama maqribkii ama subaxii waajibkaas bisaa laga rabaa inay soo qadayso hadduu ka go-o xilliga casirkii ama cishihii uu ka go-ana casirkaasna waa laga rabaa kii ka horreeyana waa laga rabaa cishaha waa laga rabaa kii ka horreeyana waa laga rabaa wallah subxaana wa tacala